أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan cadowga allah ayaa galabta ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerar qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaad murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan wargees ka soo baxa kenya ayaa daabacay in marxalad quus ah uu marayo duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya taliyaha guud ee ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ka digay khatar amni oo itoobiya uga soo socta gudaha dalka soomaaliya haweenka wax ku barta mid ka mida macaahidda diiniga ah ee deegaanka raamacadey ee wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada ceelbuur ee wilaayadaas
أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan cadowga allah ayaa galabta ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose haddaba xogtii ugu dambeysay camaliyadaasi waxaan ka waraysanay ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka camaliyad istishaadiye barakaysan ayaa maanta lala egtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda kuwaasoo maraya duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in geesi istishaadi ah oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu camaliyad barakaysan la egtay kolonyadan kufaarta afrikaanta ah ee maraya duleedka degmada afgooye kolonyada la beegsaday sida wararku ay tibaaxayaan waxaa ka mid ahaa dabaabaadka taangiyada loo yaqaano oo ciidamada afrikaanta ah ee saliibiyiintu ay wateen camaliyadda ayaa lagu soo waramayaa in sidii loo qorsheeyey ay u dhacday allah ayaa ku mahadsan waxaana lasoo sheegayaa in khasaaro xoogan uu cadowga gaaray tani markii ay camaliyaddu dhacday ilaayo haatan sida dadka meelahaasi ka agdhow ay noo sheegayaan waxaa la maqlayaa qaraxyo waaweyn oo loo malaynayo inay yihiin hubkii iyo qaraxyadii ku jira taangiyada la beegsaday oo qarxaya wararka qaar waxay sheegayaan in goobta camaliyaddu ay ka dhacday ay ku soo degteen diyaarado helikobtar ah oo ciidamada kufaarta afrikaanta ay leeyihiin kuwaasi oo daabulaya meydadka iyo dhaawaca ciidamada kufaarta afrikaanta ee camaliyadda maanta lala egtay inshaa allahu tacaalaa wixii kusoo kordha camaliyadaasi iyo khasaaraha cadowga ku gaaray dib ayaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonnaa biidni illaahi tacaala mahadsanid ismaaciil weerar qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaad murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay deegaan dhacaha bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal ay ka fuliyeen duleedka deegaanka tardo waxay ku dileen afar askari oo murtadiin ah halkaa lagu dhaawacay shan kale kadib markii mujaahidiintu ay beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale weerarkaasi kusoo qanimaystay hal qori wargees ka soo baxa kenya ayaa daabacay in marxalad quus ah uu marayo duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warbixintaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare sii socshada duulaanka saliibiga ah ee ciidamada midowda afrika ay ka wadaan soomaaliya ayaa lagu soo waramaya inuu khatar kusii jiro islamarkaana uu cagaha la galay marxalad quus ah kadib markii la joojiyey dhaqaalihii ku bixi jiray howlgalkaasi the east african oo ka mid ah wargeesyada ugu waaweyn dalka kenya ayaa warbixin uu shalay daabacay ku sheegay in mugdi fara badan uu hareeyey fashilna ku dhow yahay duulaanka isbahaysiga ee yusom kadib markii hogaamiyaasha kufaarta caalamku ay ku kala kaceen maalgelinta howlgalkaasi dhammaadka bishii mey ayuu wargeysku sheegay in la xaqiijiyay in qaramada midoobey aysan bixin doonin miisaaniyaddii ballanqaadka ahayd ee loogu talagalay howlgalka eusom ee toddobaatan iyo shan boqolkiiba taas oo ka dhigan in midooda afrika uu faramarnaan ka joogo maalgelintii uu filinayay wargeyska oo soo xiganaya falanqeeyaal caalami ah ayaa sheegay in midooda yurub oo bixin jiray lacagta ugu badan uu isna caddeeyey mowqifkiisa islamar ahaantana joojiyey maalgelinta howlgalka midooda afrika isagoo ka leexday ayuu yidhi doodaha dabada dheeraaday ee ku saabsan qorshaha taageerada ciidamada afrikaanta tallaabada midooda yurub ayuu wargeysku ku sifeeyey inay tahay astaanta ugu cad ee muujinaysa in midooda afrika uu wajahayo howlgal aan haysan wax maalgelin ah xilli mujaahidiinta al-shabaab dardar xoogan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah warbixintu waxay carabowday in midooda yurub uu si dadban u diray maraykanka oo diidmo kala horyimid qorshihii lagu maalgelin lahaa howlgalka eusom iyadoo afhayeen u hadlay midooda yurub uu wargeysku u sheegay in niijab ay ka qaadeen diidmada ka timid dalal uu maraykanku u horeeyo wargeysku waxa uu xusay in warqad uu madaxweynaha golaha ammaanku qoray saddex isbuu ka hor oo loo gudbiyey xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobey antonio guteres lagu sheegay in wadatashyadii la xiriiray maalgelinta eusom ay ku soo ilaadeen ismariwa kadib markii maraykanka uu ku hanjabay in mashruucaasi uu ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan ee vitow the east african waxa uu xusay in labadii bilood ee lasoo dhaafay ergada midooda afrika ay la kulmeen dalalkii maalgelin jiray howlgalkan sidoo kalena raadiyeen kuwo cusub si ay u buuxiyaan baahida dhaqaale ee jirta iyo miisaaniyadda magdhowga ciidamada oo gaaraysa boqol lixdan iyo lix dhibi shan milyan oo dollar oo hal sano ah balse dadaalkaasi ayaa isna guuldaro ku soo ilaaday sida uu wargeysku ka dhawaajiyey sidoo kale warbixintu waxa ay sheegtay in toddobaadkii hore dowladda ingiriiska oo iyadu ahayd tan gacanta ku haysa qaraarada la xiriira soomaaliya islamar ahaantana ahayd rajadii ugu dambeysay kadib maraykanka iyo midooda yurub ay iyaduna si cad u muujisay diidmadeeda ayna daboolka ka qaaday in howlgalka eusom ay badbaadin karaan oo keliya maalgashiyaal cusub oo u babaacdhigi kara dhaqaalahaasi baitania taddas oo ah xeeldheere siyaasadeed oo u shaqeeya macad caalami ah oo fadhigiisu yahay new york ayaa wargeyska u sheegay in adeegsiga qaraarka laysku khilaafsan yahay ee qaramada midoobey ee laba kun toddoba boqol sagaaliyo toban ee soomaaliya uu yahay imtixaan dhab ah oo ku wajahan isbahaysiga u dhexeeya qaramada midoobey iyo midooda afrika waana arrin laga yaabo ayuu yidhi inay walaac geliso midooda afrika wargeyska the east african waxaa sidoo kale ka sanqariyey in arrimahani ay sababi doonaan in wadamada midooda afrika ee ciidamadooda u diray dalka soomaaliya ay dib uga fakari doonaan go-aankooda qaramada midoobeyna aanay mar dambe heli doonin ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo ay ku adeegato aad baad u mahadsantaha caliyare taliyaha guud ee ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ka digay khatar amni oo itoobiya uga soo socota gudaha dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegayaa taliyaha guud ee ciidamada saliibiyiinta itoobiya gaalka lagu magacaabo birhaanu juula ayaa sheegay in itoobiya iyo halis amni oo weyn kaga imaan karto xoogag oo ku tilmaamay inay si weyn isugu aruursadeen gudaha soomaaliya hadalkan ayuu ka jeediyey mar uu hortegay baarlamaanka itoobiya si uu uga warbixiyo waxay ugu yeedeen waxqabadka ciidamada dalkaas muddadii sagaalka bilood ee lasoo dhaafay birhaanu juula ma uusan caddayn waxay yihiin xooga cadowga ah ee ku urursan soomaaliya iyadoo ay warbaahinta dalkaas ku tilmaameen inuu ula dalin leeyahay ciidamada masar gaalkan ku magacaaban taliyaha ciidamada saliibiyiinta itoobiya ayaa baarlamaanka dalkaas ka hor sheegay in joogitaanka ciidanka itoobiya ee soomaaliya uu awl ahaa mid ay ku taageerayeen dowladda riddada balse hadda uu isku beddelay mid lagu xaqiijinayo amniga dalkiisa sababa la xiriir waxa uu yeeray xooga cadow ku ah dalkiisa oo isku aruursanaya soomaaliya gaalkan ayaa sidoo kale khudbadiisa ku xusay in ciidamada itoobiya ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ahaayeen laba qeyba kuwa ka tirsan howlgalgaareedka atomis oo hadda isku beddelay eusom iyo kuwo kale oo ku sugan dalkaasi iyadoo la raacayo waxa ugu yeeray heshiis labageesood ah inkastoo uusan si cad u sheegin tirada ciidamadaas labageesoodka ah birhaano juula wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladda masar oo xiriirka ay la leedahay itoobiya in muddo dheer ah xumaa gaar ahaan arrinta webiga niil iyo biyo-xireenka nahda ay ka faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed oo u dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya sida uu sheegay bishii agosto labada kun afar iyo labaatan ayay dowladda masar heshiis militari la saxiixatay dowladda riddada ah ee uu maamula xasan gurgurte iyadoo la filayo in askar masaare ah loo soo diro soomaaliya qayb askartaas ka mid ahna ay ka mid noqon doonaan howlgalgaareedka eu som taas oo uu walaac ka muujiyey mahadsanid marwaan haweenka wax ku barta mid ka mida macaahidda diiniga ah ee deegaanka raamacadda ee wilaayada bae ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey markaska caaisho binta abibakar waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee ka furan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana wax ku barta dumar aada u tiro badan muddo sannado ah oo ay haweenka deegaankaas ku baranayeen qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada maanta waxaa laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waana mid tacliinteeda uu gacanta ku hayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa dhowaan ka qayb galay munaasabad ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta dumarka kadib bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay haweenka soo gudbiyeen ونحن أخواتهم في محافظة قنصح دير لولاية باي الإسلامية وخاصة قرية رام عدي في مركز عائشة بنت أبي بكر ثم إننا في مركز عائشة رضي الله عنها نرحبكم ألفا وألفا وضروب بمثله عدا في قاعدة مركزنا الميمون هذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا ونتشرف أن نشارك معكم كلمات وفعاليات تأييدية أداء للواجب التحريض قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقل لنبي له رب ربك يو زدني إن زيادي علما علمي إن زيادي وقال الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى آيات كلمة بكليات قل لنبي محمدو هل يستوي سمنينا الذين هاني يعلمون والبرذين إيو الذين هاني لا يعلمون والنبرن إنما إن كان يتذكر ما يبوان سمعيه أولو الألباب دتك عقل صاحبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد ما جريس مله إلا في اثنتين لمما رجل قف أتاه الله مالا إلهي مال سيه فسلطه كسلد على هلكت أنتي سوك بيه في الحق حقك بيه ورجل قفكله أتاه الله إلهي سيه حكمة علمه فهو من كاسنه يقضيك حكميه به عملك ويعلمها وانا براو متفق عليه ugaas cukaasho oo ah ugaaska beesha hubeer oo ka hadlay halkii bandhig cilmeedka ay ku sameynayeen dumarka deegaanka raamacadey ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaankaasi isagoona kelimad dardaarana u jeediyey shaqaysabaaanato may amaannoomudin ninkiroog iyo intii oo dadaalkan lahaytay amaannoomudin ee may baabooriyaane odogaysa dahaad jihaadka oo gifroogisan sheegeen ilaahay nin kitaabshay subxaanahu watacaala ku sheegi hadda dhinyaalishay hoosha duugun maya kabooriyaane lankasta oo muslim ah codowga oo saa'il ka ah hantii afkii aad diinka la dagaalamo udugo oo kibro suubiyeen cilmigii oo hambarte alla barakaayo lankasta oo dheego ilaahay ka anfaco sigu maajayba may lehay madrasatu aaisha ba leeday aaisha mayba lahaydhay kitaabo lehaw mustadraku aaisha lehaw oo ulmadiiba horeeyey dibjeedka kabase ma ana tawyiideen oo maloogi hor yaana tawyiideen miisaakin iyo ilaahay asiinka kaba unumayba lana yaahay manoogadiyo dadaalka oo la muujiy markii walbarashada la roogo tajanakataydaw gabro may kamid ah caaisha ayaa kamid ah sina may muumin muujideen calaamadeedahay ee muujideen may kale caaisho lahayd ee maantay kamid haytay dhuursanaanta may muujideena dhuursanaanta ee muujideen ilaahay ba xaqiiqadii runta la og riiqii may baa jarahan lam cilmigii caaishanan ogayna waana abarta markaara doona liyaabas dhuursanaantii caaisha intii la halmaaronna an ogayna iyo binaanka noo jar may rabaane lankaste intii daawadii oo ifraadiga hayti jamaa'iga hayti tashkiilaadki intii una bilowna riitig mudaka helaagsamoy mudaasbibaad intii una sababka lahaanan gaar ahaan haddeegameedhani heleeleysa maraakiista laga hirgeliyey deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa wax badan ka bedelay heerarkii kala duwanaa ee wakhtiyadii hore lagu baran jiray qur-aanka kariimka iyo culumtiisa waxaana hadda si aada u muuqda dadaalka miradhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayadan aad baad u mahadsantahay bashiir wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya maxamed kawsaar maxamed waa askari toobadkeen oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelcadde isagona muddo hal sanaa murtadiinta ka tirsanaa ayaa waxa uu ka warramay halka uu tababarka ku soo qaatay iyo maraaxisha uu soo maray inta uu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta askarigan ayaa sidoo kale ka hadlay siday u soo dhoweysay wilaayada baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisu safka cadowga uga soo tegay maxamed goosaar maxamed baa layidhaha walaal waxaan ka imaaday xamar labada kulaatay saddexdii bisha koowaad waxaan ku biiray ciidanka ay qoranayeen nimanka la yidhahdo imaaraadka dalka uganda loo qaaday marka xarar la yidhahdo labaiyi tobanka abriil aa ka qorto insha allah maantana alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waa ka tooba keena marka adiga muddo hal sano iyo lix bilood aan u shaqeyna aan ku jiro lix bilood aan uganda joogay sanadaan joogay soomaaliya marka alxamdulilah haddana maanta waa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta aan dhex joogaa dalka uganda gaar ahaan meesha xara la yidhaahdo guntiyaabo waxaa ka mid ahaa uganda intaan joogo horta waxyaalo badan aan la kulmo ile wadan gaala aliswa waqtigii salaada salaada aan gelayna ile shaqa la galaa salaada aan galay haddaa tiraahana adeeg ku taalaanay ma taala diintaada xaagama gelin isku diin ba maneh xaradii waxaan joognay muddo shan bilood kabacdi ciidanka la qalabay furimaha loo qaaday anugu marka qaybta waxaa lagu daray hubkira saasta waardiinayso saadka xarada laba bilood markaan joogo bishow inaan saadka raaca oo furinta la tago hadina soo laabto marka sida meesha ugu joogaan hadina iyadana faham waa maasha allah si wanaagsan alii soo dhaway alxamdulilah waa ku faraxsan gobolkayda xor anoo joogo waa cafis qabo aad iyo aad aan ugu mahad celina walaayada alxamdulilah boqolkiiba boqol mala soo koobi karo farxadeed saaxiibadii horta rag badan baan saaxiiba ahan kulli calaa xaal intii hadda aan saaxiibada ahan oo aad iskugu dhaweyna maba noolo walaayadaa waa hor cunta intaan kasoo maqnaa in yaroo hadda ku jirtana waa jirtaa waxaa ugu baaqila inay lafooda ka badbaadsadan meesha waxba ma yeelaan ragga saaxiibadooda ahayoo dhinto waxay ku dhinteen ay ogeen ay ogyihiin ay kasoo tageen ayaga meydkooda ee hortooda kasii muuqda marka anna alxamdulilah marka saaxiibadee meydkooda xamar lagu keenaan quust inaan walaayada isu dhiibo fasax qaata ayaga marka waxaan ugu dardaaran lahaa inay xornimada iyo wanaag iyo kalsooni ameehan taalla lasoo dhaweynaayo ay iskaga soo baneeyaan mees wax yeella male xasan sheekh uu ku adeegan maogi wax
wilayaadka islaamiga waxaa si raaxraxana u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta aad baad u mahadsantahay casaam ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey ganacsatada ah degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan moxamed ayaa warbixintan mar kale inoo sii ambaqaadaya dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayaa loo qabtay ganacsatada magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada dowladda ayaa socotay muddo ku dhowaad toban maalin ah iyadoona muddadii ay socotay lagu qaadanayo duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo diini ah kuwaas oo si aad ah ay uga faa'iidaysteen ganacsatada loo qabtay dowladda qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ceelbuur ee loo soo gebagabeeyey ayaa sharaxaad ka bixiyey duruustii ay qaateen muddadii ay socotay dowladdaasi iyagoona codsaday in loogu soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah waxaan ka mid ahay ganacsatada ceelbuur dowlad sagaal beri socotay maaragtay beryahan meesha u joognay noo socotay saas awgeed waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan ka faa'iidnay waxaana ka fahnay wax aad weyn wuxuuna ka sheekeeyahay geerida iyo maaragtay waxyaaba ka sheekeeyahay maxaadarad oo maxaadaro badan oo loola jeediyey oo jihaadii ka sheekeeyahay marka saas awgeed wax badana noola sheego aad wanaagsan waana qaadanay jihaadkaas marka nafteena iyo maalkeena waa kula baxaynaa waxyaabaha khayr oo dhan waa kala baxaynaa kitaabka noola aqriya waxaa ka mid ahay saddex inay raacaan mug qofta dhimato camalka iyo maal iyo dadka ahalka ha raaca saddexdaas ha raaca labaa soo noqoto labada soo noqoto waa labada lagu dadaali ogyahay ee bini aadamku ku dadaalan waayo camalka aad looguma dadaalo waxay ugu dadaalaan ahalka iyo maalka ku dadaalaan waxaa kitaabku uu sheegay in markii labadii soo noqoto nin iska qaadaha dad dhididlaan ee dad qaadaha idoon lagu dhididaan la qaybsaa marka inayna khayr lahayn saasaan u aragnay saasaan kusoo gabagaya waxaan ahayn ganacsato joogta degmada caalboor ganacsatada marka waa maaragtay adduunya kenya haddaad dabaalato waxaa fiican xoogaha mar lagu baraarujiyo kutub marka dhowr faa'iido xambaarsanay kutub kaliya mahana maxaadaroodan iyo jihaadiya iyo taxriid wax badan baa dhex boodaya kutub marka waxaa kaloo faa'iido xambaarsan waxaa ka mid ahayn isagoo zuhdi ka hadlaaya dadka xoogaa ganacsat maada yihiin maalinta iyo adduunya ay dabaashaan in xoogaa lasoo reebo la xasuusiyo aakhiradooda waa xambaarsanay dowladas marka waxay noo socota sagaal maalmood wax badan ayaan ka faa'iidnay jihaadka nagula boorriyey towxiidka nagula boorriyey maaragtay sha waxyaabo oo xumidaha nagala reebay marka waxaan codsanaynaa maaragtay dowlooyinka dadku waa iska bini aadana way halmaasho badan yihiin marka maadaama ay maaragtay oo in dhalwalax wax halmaamayo in xoogaa kutubka iyo kutubta lamida loosoo xulo xoogaa la baraarujiyo marka adduunya xoogaa ay la tagto xoogaa dib loo soo celiyo lasoo reebo iyakuna insha allah taala kuwa ku dhaqmo ku camal fal allah naga dhigo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum meeshaan waxaan maanta ka hadlaynaa dowro noo socotay qadar adigaa toban maalmood ku dhowaada meeshaan runtii qofkii kitaabkan in badan ama u fiirsha ama dhegaysta wuxuu ku soo dhacaya waxyaalo badan oo ka qarsoona ayaa ku soo dhacaya wuxuu ka hadlayaa bilow ilaa dhammaad meesha qofku wax ka bilaabo iyo meesha uu ugu dambaynta kusoo khatimayo ayuu ka hadlaya dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka maktabka dacwada uu u qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda aad baad u mahadsantahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu